wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka puntland ayaa laba cagaf cagaf ku wareejiyey beeraleyda degmada ah isku shuban kuwaasi oo muddooyinkii dambeeto waday tacbashada beeraha cagafyadani ayaa waxaa baahi weyn u qabay beeraleyda degmada isku shuban si ay horay ugu sii wataan wax soo saarka beerahooda wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee dowlad goboleedka puntland maxamed cabdulqaadir ayaa ka warbixiyey cagacagaftani oo ku wareejiyey beeraleyda isku shuban isagoo sidoo kaleetana xusay in maamulka puntland ay ka go-an tahay horumarinta iyo garab istaagga beeraleyda puntland si puntland ay u noqoto meel leh wax soo saarka taasi oo uu sheegay in uu filayo inay dhowaan gaari doonaan isku filnaanshiyo dhanka wax soo saarka beeraha ah waa laba cagaf oo siddeetan iyo shan power horse ah oo aan rabno in maaragtay deegaanka wax soo saarkiisa kor ugu qaadno marka waa mahadsantihiin cagafyada hadda waan soo badinnay waa cagaftii labaatan iyo toddobaad aynu wareejinay sanadkan lasoo dhaafay labaiyo afariyo tobanka bilood aan joogno xukuumadda cusub marka ujeedkana uu yahay sidii aynu kor ugu qaadin lahayn wax soo saarka deegaankanan oo maaragtay wax soo saarka aad ugu fiican oo biyihii haysto wax badan baan rajaynaynaa inay saamayn siyaasaddii aan hore u dejinnay waxay ahayd lixdii bilood kadibba meesha cagaf aan ku wareejinno dib baan u booqanaynaa saamaynta ay ku soo kordhisay before iyo after wixii hadda ka horraysay iyo lix bilood hadda kadib haddaynu aragno meeshaasi inaysan wax ku soo kordhinin meelaha kale ay u baahan cagafyadan u wareejin doona marka siyaasad guud weeye taas marka insha allah deegaanka inuu ka faa'iidaysan doono labadan mid kalena way taallaa oo ayadana maalin kalean wareejin doonaa hadda maanta waa ka guddoomaynaa faw waynu ku mahadsan yihiin oo maaragtay ayadoo jid dheer soo martay oo maaragtay final inana soo gaartay insha allah waxaan rajaynaynaa reer maaragtay isku shuban inay degmadoo dhan ka faa'iidaysan doonto cagaftani ayaa wax badan u tari doonta taasi oo ay beeraleyda isku shubanna ay sare ugu qaadi doonaan wax soo saarka beerahooda